tani runtii annaga qayladaanteeda maalmahanbo dhigayn ayay kusoo dhacaysay maadaama arrin nagu cusub oo uguba ay ahayd hablo soomaaliyeed oo shaqa siin wadamo kale oo weliba dunida carabta gaar ahaan boqortooyada sacuudi carabiya in loo qaado halkaasna kafiilo oo ay ka noqdaan kambaniyo sii hadda marka iyadoo awalba iska jiray shakiyo fara badan iyo aragtiyooyin kala duwan hadda waxaa soo kordhay in la leeyahay hablo badan oo soomaaliyeed ayaa la kulmaya tacadiyo oo dhinac kasta ah oo jirka ah oo sharafta ah oo maaragtay karaamada ah oo xuquuqda ah tacadiyadaasi waxaa soo geli kara wax aan diinta islaamka ku banaan marka qayladaantaasi safaarada soomaaliyeed ayadoo qaar xogteeda runtii ay hayso oo dad runtii badan eeyaga cabashadaasi iyaga ay soo gaarsiinayaan meelaha iyaga isleeyihiin waa ay mudan yihiin inaan maaragtay la gaarsiiyo qoysaskooda ayaa annaga waxay nagu soo gaartay in maaragtay meelo adha iyo maaragtay gabdho soomaaliyeed oo la geeyey inay arrintaasi runtii ay u taabatay xanuun badan islamarkaana arrintaasi haatan safaaradda ku guda jirto sidii wax looga qaban lahaa arrintaa cabasho dheer igaga soo jeediyey baan markhaati gal ka ahay oo ay yidhaahdeen taa waxay keeni doontaa magaxxumo iyo cawaaqib xumo suuyadeedana waa la isweydiin doonaa ciddii iyada beri ay xambaari doonta laakiin annaga waxaan ka qabnaa concern haddaan nahay hablaha soomaaliyeed ee educatedka ah waayo ma ogolin in hablaheenna iyaga oo aanan xataa lahayn dad iyaga dhinac socda oo waxyaabaha iyaga ay la kulmi karaan iyaga u noqon kara gabaad iyaga oo mutaxan keliya inta la dhoofiyo oo da weliba isugu jiraan dabadeedna loo geeyo dad sida hadhowda ay ugu shaqeeyaan qaab khadaamiin oo kale ayadoo runtii jaamacadda carabta xataa uu qorayo miisaanteeda in dal carbeed gabar ka tirsan inaysan magaca khadaamnimo ee ayada aanan oga shaqayn karin si ummadaasi waxa ka imaan kara oo siiba oo weliba gabdhaha oo ah sharafta aan muwanahay oo iyaga loo baahan yahay si gaara in loo ilaaliyo xuquuqdooda aana runtii si fudud hablahaasi lagu dhoofiyey welina laga yaabo inuu mashruucaasi socdo haddana qayladhaantaasi ay jirto horta marka ugu horeysa wax kastoo dhaca waxaa loo baahan yahay dowladdu markii ay maqasho inaysan yaraysanin oo assessment ay ku samayso ama yacni guddi xaqiiqa raadina ay dirto